macalimiin ay tiradoodu gaarayso saddex boqol iyo konton macalin oo wax ka dhiga dugsiyada qur-aanka kariimka ee magaalada kismaayo ayaa maanta wasaaradda cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta jubbaland iyo wasaaradda cadaaladda soomaaliya waxay u soo xireen tababar lagu baranayay sida ugu wanaagsan ee ay macalimiintu ula tacaamuli karaan ardayda ay waxbaraan munaasabadda xiritaanka tababarkani ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta jubbaland qaar ka mid a culimada magaalada kismaayo iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda dowladda federaalk soomaaliya sheekh maxamed wacdi oo ka mid ah culimada ugu waaweyn magaalada kismaayo iyo guddoomiyaha mu-asasada al umma cabdirashiid weli ibraahim ayaa ugu horeyn madasha ka jeediyey hadallo isugu jira bogaadin iyo dardaaran nin qur-aanka bartay oo akhriyey in maalinta qiyaama la keeni doono nin jihaadka galay oo shahiiday in la keeni doono nin ilaahay maal siiyey oo waddada khayrkohoo dhan ku bixiyey oo kala bakhaylin in la keeni doono saddexdaas waa saddexda camal ee ilaahay loogu dhowaado haddana wuxuu sheegay naarta la gelin doono maxaa ay ku muteen acmaasha lagu sheegay waxa weeye waa acmaashii ugu qaalisanayd ilaahay agtiisa ilaahay ugu jeclaa waxa weeye ikhlaas baa la waayey ilaahay dartii bayna noqonin innagu marka waxaan hayno waa camalkii ilaahay ugu jeclaa oo ah kalaamkiisii marka waan haynaa ee ilaahay ikhlaas haynooga dhigo ilaahay ikhlaas haynooga dhigo kuwa ilaahay kitaabkiisa uu ilaahay ku kor yeelo allah haynaga dhigo aad baa waxaan ugu faraxsanahay intanoo wujuuha oo ii muuqata inay kulligood wada macallimiin yihiin oo qur-aanka dhigaan waxaan dhihi lahay macallimiintu dadaalka maanta aan muujinay iyo midnimada iyo maaragtay rabitaanka aan muujinay mar walba inuu taagnaada la rabaa macallimiinku wuxuu yidhi macallimiinta aan la tartansiiyey xamar waa laga tartansiiyaa waana soo wadnaa insha allahu tacaala macallimiinta umaan ka yaabaynay in markii la yidhahdo waa la tartamay macallimiin badan la waayo laakiin hadda ilaahay fadligii waxaan haynaa layskii baan haynaa iyo teleefoonadii iyo wuxuu dhan baan haynaa macallimiinta hadda kadib masajka ayaa loo soo diri wixii khayr ah soo kordha haddii ay dowlad tahay iyo haddii ay tahay tartan ama macallimiinta hala tartansiiyo ama hala tartansiiyo ardada dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda soomaaliya maxamed sheekh aadan oo isna goobta ka hadlay ayaa macalimiinta kula dardaarmay in ay ku dhaqmaan casharadii ay qaateen isagoona sheegay in sare loo qaadi doono aqoonta macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada qur-aanka dadkii horena waxay samayn jireen maantana la samaynaya markii hore marka macalin la qabsanaya waxaa la dhihi jiray qur-aanka ma yaqaanaa sabcada ma yaqaanaa sarfigiisuu ku yahay maanta waa la soo fududeeyey qur-aanka ma yaqaana riwaayad xafs ma xifdisan yahay marka waxaan isleeyahay xoogaha gadaal in loo soo dhacay dadkii hore sabcaday garan jireen sarfigay garan jireen